kulankan Ulanku hadalaya xoojoogka duurka dhalinyarada ee ka qaybgalka siyaasadda Puntland oo yahay qaban qaabadiya dalada dhalinyarada Puntland ee Bayanga waliban ayaa ku qayb galeen mas-uuliyiin dhalinyaro iyo qeybo shishil duwan ee bulshada kulanka intuusa dareeriya weliba lanqudooday sidii dhalinyarada Puntland qeybiyan ku qaadada lahaayeen ku qaybgalka siyaasadda iyo doorsho hogaamineed ee dhalinyarada iyo liyinga gudoomiye ku-xigeenka dalada dhalinyarada Puntland ee Bayana Runa Cabdi Kamaasa ayaa ku warbidiyo xoojinta doorka dhalinyarada ee ka qaybgalka siyaasadda Puntland iyo waliyabo kulanka intuusa dareera dhalinyarada la sii doonaa
run ahaantii sidaa wada ogsoonahay barnaamijkan caawa inoo dhagsan ma aha barnaamij hadda cusub iyo mid aan hadda ugu horeysa in aan soo bandhigno waa barnaamij hore usoo socon jiray lana rabo inay dowrka dhalinyarada ilaa ay ka gaarayeen booskii la rabay in mar walba ay usoo celcesho doodeedana laga gabo runtii saa ognahay waayadii u dambeysay ama sanadihii ugu dambeeyey dhalinyarada siyaasadda aada ayay usoo galeen balse weli siri la rabay ma aha oo waxaa umalaysaa weli inay ka kala dhiman yihiin stageka ay gaari lahaayeen marka la eego siyaasadda ama dhan baarlamaan ha ahaato ama consulka ha ahaato waxaa u malaysaa sanadihii hadda u dambeeyay xukuumaddii hadda dhammaantay in ay dowrka dhalinyarada ay aada u siisay balse aysan ahayn booska weli la joogay ee ka badan inay gaarsiiso runtii caqabadaha aan rabnaa macaawa dooda aan halka rabna inaan kasoo jeedino ma noqon doonto mid kaliya aan dadku ataagayno ama aan dhahayno annagaa wax naga maqan yihiin annaga laftarkeena khaladaadkeena iyo waxyaabaha annaga naga dhimana inaan caawa ka hadalno oo ka doodna baa loo baahan yahay waxaa inoo jiri doona insha allahu tacaala baanalo marka dhalinyaro badan oo aada tayo u leh oo haddana dhalinyaro oo siyaasadda inoogu jira ayaa caawa meesha inoo fadhida marka waxaa loo baahan yahay qaabka ay meesha ku yimaadeen caawa inaan ka faa'iidno caqabadihii hor istaagay sidoo kale waxay talooyinna siinayaan waxaan u maraysaa dacayado iyo dhibaatooyin badan in dhalinyarada runtii loo geliyey waxa weeyaan markay siyaasadda kusoo biireen haddii konsol ahaan lahayd xildhibaanadada haddii kale ahaan lahayd puntlandba in dhalinyaradu shaqadooda ay gabeen kasoo bixi waayeen caawa waxaa loo baahan yahay halkan aan fadhinaa inaan arrinkaa beenino oon sheegno dhalinyaradu waxa weeyaan inay tahay lafdhabarta bulshada waxaan u malaynaya isaan wada ogsoonahay hal qof iyo hal qof xukuumadda lasoo dhaafay haddaysan dhalinyaradu garab aysan siin iyadoo aysan iskugu hirin inaysan barnaamijka uusan dhici lahayn marka waa in la ogsoonaadaa dadka yacni propagandada wadana loo sheegaa dhalinyarada inay lafdhabarka wadanka tahay ee horumarkoodana ka shaqaynayso dhalinyar marka waxaa leeyahay soo dhawaada mar kale barnaamijkan ma aha mid kaliya ay bayaan iyadu ay keensato idinsoo hordhigtay dhalinyaradii barnaamijkay u dhalisay oo ii keensaday inaan la fuliyana way fadhiyaan